barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan v o a somaali com
waa maalin axad ah labaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada had idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti ku yihiin dhallinyaro magaalada nairobi ku soo bandhigay hal abuurkooda dhanka sugaanta soomaalida soomaaliyay timidowdo mas-uula noqoqo dunudi nala yaabtay soomaaliyay isda'a cabsa qaalidum xawralceente xaragiyo wanaag xubinbaadute mid xishood laho habla laga xushi oo xataayay xabsooy cididaabaawama waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
bannaanbaxyo ay shacabka uga cabanayaan musuq maasuq iyo canshuur kordhin ay dowladda samaysay ayaa maalintii afaraad ka socda magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan dibadbaxyadan ayaa bilowday khamiistii kadib markii ay dowladda canshuur gaaraysa labaatan senti oo doolarka maraykanka ah ku rogtay fariimaha iyo wicitaanka aaladda whatsapp iyo adeegyada kale ee isgaarsiinta ee internetka dhexdiisa ay dadka iskala xiriiraan inkasta oo ay dowladda islamarkiiba la laabatay go-aankii canshuurta haddana banaanbaxyada ayaa weli socda waxaana ay dadku ku dalbanayaan in dowladda ay iscasisho
ciidamada dowladda syriya ayaa la geyn doonaa xadka turkiga si ay gacan uga geystaan dib u soo celinta duulaanka militari ee turkiga ee ka dhanka ah kurdiyiinta syriya siday axaddan shaaciyeen saraakiisha heshiiskan aan caadiga ahayn ee u dhexeeya kurdiyiinta syriya iyo ruushka oo ah xulafada ugu weyn siiriya ayaa kusoo beegmaya afar maalmood kadib markii ciidamada turkiga ay ka dhaqaaqeen dhanka kurdiyiinta ee waqooyiga siiriya kadib markii ku dhowaad dhammaan ciidamada maraykanka ay isaga baxeen aagaasi turkigu waxa uu u tixgeliyaa kurdiyiinta siiriya sidii argagixiso la mid ah goonigoosatada gudaha dalka turkiga dadka goobjoogayaasha ah ayaa sheegaya in afartii maalmood ee u dambeysay ay dad shacab ah oo gaaraya lixdan lagu dilay dagaalkaasi iyadoo kumanaan kalena ay halkaasi ka qaxeen
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada nairobi kusoo diyaariyey wariyaheena khadar maxamuud xareed
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti igu ah cosob axmed oo iyadu aad uga shaqaysa dhanka buraanburka hablaha ee dhaqanka soomaalida qaybta ka ah iyo carab cabdulaahi carab dhaanta oo isaguna qaybta dhaantada qaabilsan labadooda waxay ka mid yihiin dadka fanka ka shaqeeya ee halkan toddobaadka dhaqanka soomaalida magaalada nairobi kusoo bandhigaya halabuurada kala duwan ee dhinaca buraamurka iyo dhaqanka iyo sidoo kale ka hadlaya sidii loo horumarin lahaa dhaqanka iyo afka soomaalida kusoo dhawow cosob v o a barnaamijka hibada iyo halabuurka waan u mahad celinaya v o a meel walbaad joogtaan waxaan leeyahay soo dhowaada waa idaacad aad iyo aad u wanaagsan waxaan leenahay de annagu maanta waa maalinkeenii waa maalinkii waa ujeedaa soomaalida hidiya dhaqankii waa maalinka kaljarkii soomaalida meel walbay adduunka ka joogaan horta soomaaliya waxaan leeyahay ha noolaato waan u hambalyaynahayaa soomaalida qaas ahaan maanta v o a ayaa maarata halkaas waxay nooga haysaa shaqo wanaagsan waad arkaysaa sidaan u wadno hawsha iyo mujeeda baraamburka iyo sacabka iyo mashxarada iyo sida dhaantadiibay wiilashi tumahayaan anaga baraamburkii baan tubaynaa kuwa heesihii kuwa waad ujeedaa waxay wadaan haamihii iyo dhiilihii iyo aqaladii iyo waxaweye shaqadu maanta aad bay u ballaaran tahay marka cosob oo kale buraamburka aad loogu yaqaanay maxaad halkan ku soo bandhigteen maanta oo buraamburkii xiise gaara wata baraamburkii maanta dee baraambur soomaali baan qiiro gelinayna haa soomaaliyay timidowdo masuula noqo soomaaliyay timidowdo masuula noqo dunudii nala yaabtay soomaaliyay isda'a daciif baan nahayee soomaaliyay isda'a daranta iyo hawdka iyo meesha daranta ba'dan wardaaqi kari waaya geli dareeri jiray dadnimo lagu faana duji bayuu leeyihiin dadaan kala maarminoo aan dad lala siina masana isku diin ahoo isku diirahaynuna ahay allaha darajeeya meeshay dunteennu taal soomaalida waad dhiirigelinaysaa soomaali baan nahayoo sumadeennu waiska ga'aar soomaali baan nahayoo sumadeennu waiska ga'aar calanka shanta geesle haygaaru leeyihiin waa dadkii lixdankii ku geeraaray gobanimaada kuwii midkaasiibay keena saaray baynu naahay sokeeyiya waxaynu nahay seedii iyo wala'aal anoon kala saarin soomaali gees walba aba anna garaadkayga gabay baanu tirinay gartay gooyaan gadaallooma eegi jirin calanka soomaaliyeedow cirshiga ka nu'ur cirkaad u eg tahayee rabbiyow laga cabsado kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan marka in yaroo fasiraad haddii aan ku darno sii yara jilcinno
waxa weeye dee haddii aan maantay waad arkaysaa qof walba hidiya dhaqan buu leeyahay adduunka jooga kuwa waxay la imaanayaan inay lo cabudaan kuwa waxay la imaanayaan geedaha annagu waxaan la imaanaynaa hal abuurkii iyo maaragtay wax wanaagsan oo haddana diinteenni ku salaysan si aad iyo aadam horta qofkii markay wixii aan tirino wuu farxayaa nin iyo naagba way sacbinahayaan laalaalaalala waa arkaysa maantaasoo tiyaatarka maada jiro say u arkaysa marka xataa wiilasha waa noo sacbiyeen dumarkii iska daayeen qiiradii baa qaaday waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa carab axmed ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka waa ku dhawaa barnaamijka hibada iyo habaurka
qaybtee idinku haydeen qaybta dhaantada hidaha iyo dhaqanka sida buuxadoo kale dhaantada sida jaandheertoo kale walasaqaa la soo bandhigaya dabaalaa la soo bandhigaya qoobdheer dhaantad laa jirto la ciyaaro marka hiday dhaqankan soo bandhigna anagu v o na aad baan u mahadcelina ilaa yaraanteeda soo dhegeysan jiray oo idaacad aad aan u dhegeysto aan ku xidhna marka anagu qaybta hiday dhaqankan si fiican u qabanaa maxaa ka mid a dhaantooyinka halabuurka halkan ku soo bandhigteen haddii aad noogu dhufato sidii cusub oo kale waxaa ka mid a hablaha hidaqiima loogaadhe hibaaqe hankooda loo boogayo kismaa yaana wowhan weynahay hablaha ree jabuuti waan lahayo quruxda qoraxayna waan ka helo oo may faan hanaangob weeyaani dhar allah dumarkeenna looga helo oo horseed ka wanaaga weeyaane oo dhammaan hambalyaanu leenahay
marka waa ammaan dumarka hablaha soomaaliya meel meel walbay ka joogaan aan ku ammaanayno waa meel walbadii waa gobol walba waan ku ammaanaynaa wakaa waa hidii dhaqankii maanta meesha aad bay qurux badan tahay dhaantida waa la ciyaarayaa jaandheerta waa la ciyaaraya braamburkii odii waaka
cosabay marka laydin ammaanayo kale ama dumarka la ammaanayo maxaad dareentaan wallaahi waxaan dareemaa qiiro aad u wanaagsan dumarku maxay dareemaan guud ahaan dumarku aad bayba ammaanta u jecel yihiinoo waxay jecel yihiin in la ammaano dumarka lagu ammaano haa dumar waxaa la noolaa karaa ninkii ammaana haa weligaa waa la noolaanaysa haddaa ammaantid ayaa mayade dumarku si kasta waxa iyagu waxay jecel yihiin in la ammaano laakiin ragga waa ku yarayaan taas dood baa ka taagan marka tusaaleahaan hadda buraamburka markaad tumaysaan oo kale ragga ma lagu ammaanaa ama waa la ammaanaa inkastoo lagu qootoqooteeyo xoogaa maaragtay dumarka ammaanta iska jecelo maanta dhan maaragta waxay rabaan hiblaayo adaa wanaagsan haa adinkana marka waxaan kula talinayaa dumarka inaa ammaantaan marka tusaale ahaan hadda marka sidaan loo soo bandhigayo dhaqankii oo kaleeto maxay dadku ka faa'iidayaan oo dhaqankii laga hadlaayo soomaalida kenya gaar ahaan nairobi oo kaleeto waxay ka faa'iidahayaan dee dadka waddankan ku dhashay ma garanahayaan dhaqankii soomaalida waa la yaabahayaan waxaa dhacda inay la yaabaan macawisihii go-yaashii boorsooyinkii aqaladii oo dhisan raradii dhiilihii xoolaha hadday arkaan xataa inay ka baqaan marka dhaqankan dadkan dhaqankan garamhayaan oo dhaqankan markii maalinkii la keeno aad bay u faraxsan yihiin oo dad waxaaba moodaaba adduunyo kale in la keenay dee annagu kabaha kabaan samaysanaa kuulo aan leenahay lagu labisto boorsooyin baan leenahay waxaan leenahay fardihii oo la raaco waxaan leenahay geelii waxaan leenahay arigii hadda maanta oo dhan haddaad maanta hiligaam iyo waslan iyo socoto islii iyo ri xataa arki maysa ari carbeed oo rabaayada wax kale iska daaya ma joogto maxay dadka marka dhaqan ka garanayaan dheel iyo waxay arkaan iyo balkab iyo karin iyo iskada iyo aqal iyo ma jirto
marka carabow marka sidaanoo kale hadda dhaantada aad halkan ku soo bandhigaysaan halabuurkiinna ma miyaa lasoo qoraa oo kadib baa lasoo bandhigaa miyaa lasoo xifdiyaa sidee loo horta dhaantadu laba waa mid mid waa nin asaga yani dhaantadeedii ku abuuranta uu samaysta medhiya laxankii iyo erayadii wuxuu isku aadistaa saa ku soo saaray dii dhaqankii midna waa nin uu abbaantu u dirsado erayashii medhihii laxanka usoo sameeyo kabacdina dee codkiisa bulshada kusii gaadhsiiya anigu waxaan ahay laxamiiste laakiin midhaha inta badan waa lay sameeyaa sida muusigoo kale haynago ay tumo musiga badan la tumaa soo saarar hadii dhaqanka marka muddo intee leeg ayaad soo waday halaburkan waxaa ku jiraa muddo adiga shan sanaan ku jiraa tusan adiga daatinkii baan bilaabay ilaa haddana waan wadaa aad baan ugu faraxsan yahay dhaqanka bulshadaadu ama ka maqnow ama ka muuq labadaasaa la yidhi ma jiraan caqabado aad mararka qaar waxaa way jirtaa caqabado badan baa iska jirto fan markaa soo gelayso dee caqabado waxaa jira dhan faamil dhan ehel iyo dhan walbaba hoos dee waxaas aad u gubtana waa inaad adkaysigeeda u yeelato oo dee waxaad soo saaraysa wax maaha yaani bulshada wax u qabanaya weyn oo dii dhaqankii aad baraysaa dad waxaa jira xitoo kale meeshan imaanaya oonan garanaynin xitoo kale fandhaal ma garanayaan xeera ma garanayaan ma garanayaan dhiishi ma garanayaan gaawihii gaawaha dad u dhibtay waxay ku dhahayaan wax maxaa lagu cabbaa marka waa gaawihii dhiigka lagu lisaacanaa geel looga maaraya sideed uga dhadhicisaan dadka waa u sharxanaa waa u sharxanaa waan fahansiinaa xarun baan leenahay way noogu imaadaan waan barnaa qaabka dhaqanka iyo hidii dhaqanka qofkii u baahan inaan ka caawinana halkaas noogu imaan karaa
cosube dhanka caqabadaha dhankiina buraanburka maxaa caqabadaha waxaa weeye horta wax walbo adduunka markaad bilaabaysa dhibaad kala kulmaysaa alxamdulilaah anagu markaan aan soo galhaya hawshaan labadii kun iyo lixdii baan soo galay dee alxamdulilaah dumarka aan u shaqeeyo waan isjecelnahay way isiboodgareena waa siboodgareeya dee waxaa weeye wax walbood soo gelaysa adduunkaana mar kasta caqabadda aad la kulanta see uga tallaabsataa waa inaad tiraa inaad dib u noqotay maaha haa qac nooga sii buraanburka markaad dhanka ammaanta oo kale jeedinaysaan markaad ammaanta jeedinaysooo kale waxaad leedahay sacdiya geni ehay gabdhuhu hugaadaha haga male gobatacay sharaaf la garyaha qaankiiba ahaa ku dhalay goglaha loo fidiyo geela lagu baxshaa dadan kalaga habsanu hownka garasha dheer ayaa gobaaday ku dhalahay ood kuga hafam tahay gugagugisana loo howilya gabar ku sii marka dad ajanabi ayaa halkan imaaday oo ka qaybgelaya toddobaadka dhaqanka soomaalida idinkuna hibadiinna iyo halabuurkiina ad ku soo bandhigaysaan dadkaasoo kale hadday rabaan inay idin fahmaan ama idinla hadlaan sidee waa sidee dadka hadday nala hadlayaan markaan dhahno caddaan iyo madow aday kuu cayaarayaan calanka afrika oo dhacaadaan la marinhayaa anna cayaartooda arladaan ka curinhayaa marka dee aminaan ingiliish dhahno maanta waa kaljarkeennii waynala sacbinhayaanoo waa faraxsan yihiin caddaankaas unbay fahmayaan laakiin u malayma wax kale inay ka weli ma u gudubteen buraanburka inaad luuqadaha kale u samaysaan oo ku qaadaan maya dee soomaaliya annaga soomaali baan nahay luuqadaha kale inaan saarno ma rabno ayaguba ma rabaan inay ingiliishkooda annaga nuugu heesaan
waaya carabow dhaantooyinka kale maxaa ka mid aad samaysay waxaa ka mid a dhaantaleeda dhal quraash maxay ka hadlaysaa taa waxay ka hadlaysaa gabar bay ka hadlaysaa waxaa la yidhaahdaa qaarawiyo qaarawiyo anaad qandhaygu dishay aan qorshayne aan qorshayne arooskeenna dhinaca qabo qaarawiyo qaarawiyo anaad qandhaygu dishay aan qorshayne aan qorshaynay arooskeenna dhinaca qabo
marka maxay iyo ka hadlaysay dhaantadan ma aday ka hadlaysay ma dad qof kale ka hadlaysay Saa, een, gabar hadda ka hor aan wada sheekaysan jirnay xiriir wada lahayn ee, waqti badana soo wada yani la soo wada soconay baa waxaa dhacday inay yani ee, dee, waqtigii balinta aan la lahayn iyo wixii laistaba mar marka dee, yani sidii aan isku diyaarinay aan rabnay arooska inaan dee wax walba isla qaban ma noqon marka dhaantadu waa sidaas waxbaa isbedelay marka Aa, waxaa isbedelay.
marka adigu xagaad ku baratay qaban lahayd waa la qabato waa fiican lahayd way fiican lahayd inaad dee, wax walba yani si loo baahnaa ay noqoto marka een, dhaantooyinka markaad samaynaysaan kuwa jaceylka kuwa kale ammaanta marka maxaad sideed ku salaysaan maxaad ku salaysaan Ee, waxaan ku salaynaa ee, dhaantada ammaanta ee, dee waa waxay ka hadlaysaa un dumar dumarka oo kale sida dee gabadha quruxdeeda ee, dheerarkeeda qotankeeda jooggeeda iyo dee qaabiladeeda xaaladda markaad taagan xaaladda markaa tahan qofka aad wejihiisa ka arkaysa iyo aad ka dheehan karto Ee, sida dhaantada gobollada kale waa sameynaa sida gobollada ku ammaanoo kale ee, baalad weye eynafgoho iyo baareeyada una baareey una baareeyadahan barya ka raadiya banka weyne ee jegjeega buladaareyada barqama alagtiisana ka baafiya waa sameynaa dhaatooyinka gobollada ee waxaa kaloo sameynaa dhaatooyinka jacaylka iyo wax walba adiga dhaqan ku saabsan waan sameynaa marka intaad ku baratay adiga een, hibadan iyo halabuurkan Een, anigu dee hibidii haldhaqmuurka meeshii ee loogu talagalay oo ahayd baan ka soo jeedaa Ee, waxaan ka soo jeedaa go- een, gobolka yani een, afdheer dabcan hibadu waa wuxuu eebba bixiyo laakiin halabuur laakiin hal abuurka iyo waxaas waxaan ka waxaan ka bartan waxaan ahaa kooxii hore ee qarindhudan ka dhaatain jirtay cagti ka baran jirtay markii dambena isku bedeshin inay fanaan noqoto jigjigaad ku baratay jigjiga ha shiyaan ku bartay haddana dee way iswada gashan aan fanaan noqdo oo dee bulshada aan qanciyo hor istaago maslixiidan aan kusoo biyo waayahay cosabay een, waxaanu kusii siqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna waxaa sidoo kale looga hadlayaa toddobaadkan dhaqanka looga hadlayaa dhibaatooyinka uu wajahayo dhaqanka soomaalida iyo sida wax looga qaban karo sida loo horumarin karo afka soomaaliga maxaad isleedahay een, dhibaatooyinka la sheegaya in waayadan dambe uu wajahayo dhaqanka soomaalida in looga gudbi karo oo dhaqankii lagu wanaajin karo oo sare loogu qaadi karo
alxamdulilah horta ilaahay baa mahadda iskale waxaa dhaqanka soomaalida lagu horumari karaa hooyadii oo ilmaheedii ku ababisa inay afka soomaaliga kula hadasho oon ilmihii ingiliish iyo sawaaxili iyo- iyo maaragtay een, waxaan ku noolay darmaag iyo swiidhish iyo waxaan ku hadlaa ii sheeg wadanka markaas aan joogo dhaalishkii aan ku hadlaynaa ilmihii saasaa dulaysay hooyadii waxay rabtaa inay ilmihii ingiliish kula hadasho meesha ay kula nooshahay afka looga hadlay ku hadasho waxay dan ayada ugu jirtaa waa qof soomaaliya calan bay leedahay ciid bay leedahay inkastoo dalkeenna muddo uu burbursanaa mar walba ciiddaadu waa hodan hadalkaaga ayaa sharaf ku leedahay oo dad ku tah dad hadalkaaga ka tagta qaymo ma lihiin qaymuhu waa wanaaggaaga adugu aad samaysatid oo dhaqankaaga dadkaagii aadan dhaqankaaga ka tegin oo dad dhaqan aadan lahayn aadan maanta u tagtid ingiliish baan ku hadlaa adigu ingiliishka shaqo kuma lihin haddaad dhulkaaga ku soo noqotidna qofkaa kula hadlaysa lama arko haddaad rabto hadda weligaa inaad masqulaha een, maraykan iyo yurub dhaqdidna halkaasaad ku baaba'aysaa haa Een, dhanka mihinadda sidaa u shaqaysaan oo kale een, ma soomaalida oo keliya ayaad ku ammaantaan ama u buraanburtaan mise dadkan ajanabiga kaleete ee magaalada nairobi ku nool oo kaleetana waad la shaqaysataa Een, haddii maalin markaas iyagu dee qaar baa waxay ku leeyihiin waxaan rabnaaba cayaartaas inaad noo tuntaan dee iyagu say ku fahmaa iyagay u taallaa annagu laakiin intaan magacdii markaas ka qornaan baan u qaadaynaa afkeenni baan ugu qaadaynaa haa anigu dee afkaan ku baraanburo waa afkaygii haa ama qaado ama yeel weeye afkaan anaa iska leh afkaanaan ku- aan kuugu baraanburhayaa iga dhegayso haa Een, een, carabow marka dhaantada aad tubaysaan waxaa jira dhallinyaro iyo hablo kale ee wilal iyo gabdhaba leh oo iyaguna ciyaara dhaantada soo bandhiga maxaa la yidhahdaa sidaasoo kale markay u ciyaarayaan Ee, waxaa la yidhaahdaa een, waa wil- wiilashay gabdhaha cagta tuma dhaantada tuma weeye marka haddii meeshu haddii yaani aad maslaxiiddii keligaa soo istaagto waa inay hashaa dad dhaanta kuu tumo oo cagti tuma oo dee kula fahmaya baashan kula qaraacayo mafahant marka dadkaasna insha allah waan haystaa maantana ujeedo aniga soo bandhigay haddana waan sugayaa inaan bulshada qanciyo oo waxyaala badan insha allah iga filan doona inaan soo saaro.
maalan cagta in jaanta la qaado Jaanta.
sidee loo bartaa Ee, waxaa loo bartaa inaad yani qof yaqaan aad ka barato dee wixii haddaadan ku aqaanin waa inuu qof yaqaano ku tuso marka wixii inaad isku daydo inaad barato inaad waqti badan waqti aad gelisana aad u muhiim u tahay waasu wixii haddaad laba maalmood tagto laba maalmood waxba lagu baran karo mafahant marka waa inaad samaysaa waa inaad meeshii aad xarun tagtaa aad barataa cagta sida u barato hidiyaa dhaqankaa wada xad ku faanayso haddaad maanta hidii dhaqan iyo aadan lahayn meel yaan masqabal lagugu soo hagaago dee qof bulshadaas mujtamac ka tirsan matid marka waxaad ku ahaanaysaa iyo sharaf ku yeelanaysaa inaad afkaada hooyo iyo dii dhaqankaada aad gacantaada midig ku haysto dhaantadii ugu dambayseed noogu dhufan lahayd
waxaan ugu dhufanayaa dhaantaleela xabsa qaali dumar ee, waxaan u sameeyey gabar aan aad u salaamaya halkan een, oo aad yani igu dhow oo dee yar saaxiibkeeya een, aroos uu la galay marka waxaa la yidhahdaa xabsa qaali dum xawralceente xaragiyo wanaag xubin baadute mid xishood laho habla laga xushiyo oo xataay xabsooy cididaada wadnaa marka waad ku shaqaysataan oo mihnad ba idin tahay haa waa ku shaqaysannaa waan hidii ba- waan usoo bandhignaa koostee nin walba baasho nin walba dukaan buu leey anigu dukaankaanada inoo taha marka waanu ku xamaalnaa wax badanna bulshada way naga faa'iidaan oo kokaa walal waayahay gabagabadii cusub maxaad ku soo gabagabanaysaa waxaan ku soo gabangabeynahayaa een, qof walba oo soomaaliya horta meesha uu ku nool yahay aan ku salaamahayaa waxaan leeyahay dadka een, ka shaqeeya fanka iyo suudaanta hadday dhaantada tumaan hadday hoballada yihiin hadday eh, sida saxafiyiintoo kaleba dadkanoo kale ay u shaqeeyaan idinkuna soo dhowaada waxaa idin leeyaha kuwii jiroo jooga noqda Een, ilaahay mahadis ilaahay baa maanta halkaa isugu kaaya keenay mahad saasay u sugnaata awalan waxaan leenahay dee soomaaliya meelay joogta ha noolaato waaya gabagabadii maxaad ku soo gabagabanaysaa Ee, waxaan kus- waxaan ku soo gabagabanayaa v o a waa salaama meel walbay joogaan meel walbay xarun ku leeyihiin ah, sharaf iyo cize iyo bulshada ugu adeegaan aad baan u salaamayaa Een, waxaan joognaa maanta maanta hidii dhaqanka way mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen cosob iyo carab oo igala qayb gelaya barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o a tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
hibada iyo hal abuurka ah waxaa nairobi kusoo diyaariyey khadar maxamuud xareed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a haatanna waa dhinaca ciyaaraha waa kan nuur bukhaari
mahadsanid caasha haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaaro badan ayaa dhacay shalay galab iyo xalay intooda badan xalay fiidka ayay dhaceen kooxda manchester city ayaa kusoo dhowaanaysa kooxda horyaalka horkacaysa ee liverpool man city xalay ayay laba gool iyo eber kaga badisay kooxda crystal palace goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahan gabriel jesus iyo david silver kooxda tottenham ayaase weli badila oo iyadoo kulamadii dhowaana laga badiyey ayay xalay barbardhac keentay weliba iyadoo gurigeeda ku ciyaareysa ayay gool iyo gool la dhaaf weyday kooxda watford waxaa ku hormartay goolka kooxda tottenham aan idhaahda kooxda watford waxaana u dhaliyey cabdulaahi dakura laakiin waxaa u barbareeyay tottenham dhammaadka ciyaarta oo guuldarana ka badbaadiyey ciyaaryahan dale ali ciyaarihii kale ee dhaca chelsea hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda newcastle waxayna guushaasi chelsea u xaqiijisay in ay soo gashay kaalinta saddexaad inkasta oo xagga farqiga goolasha ee lester kaga sarreyso lester city laba iyo hal ayay kaga badisay kooxda benley aston villa laba gool iyo gool ayay dirtay kooxda brighton Eh, norway iyo bournemouth waxay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah laakiin everton ayaa laba iyo eber ku cuntay kooxda westham hogaamiyaasha horyaalka ee liverpool ayaa een, galabta ama caawa fiidkii la ballansan kooxda manchester united labadan koox ayaa waxaa ka dhexeeya xafiiltan aad u weyn waana kooxaha ugu hanashada badan horyaalka Premier- horyaalka ingiriiska ee kubadda cagta manchester united gurigeeda ayayna ciyaarta een, caawa fiidkii ka dhici doontaa lama oga ciddi badin doonta ee, waxaase la saadaalinayaa in liverpool oo aanan weli laga badanin ay guul halkaasi ka keeni doonto En, dhinaca eh, horyaalka spain ee la liga dhowr kulan ayaa dhacay eh, en, saddex kulan ayaa dhacday kooxda barcelona saddex iyo eber ayay shalay galab kaga badisay kooxda ibar waxaa goolasha u kala dhaliyey anton griezmann lionel messi iyo louis suarez real madridna waa laga badiyey oo real mayorka ayaa xalay khaarijisay eh, goolka looga badiyey waxa uu ah gool daqiiqadii toddobaad ee ciyaarta uu u dhaliyey mayorka ciyaaryahan lago junior dhammaadka ciyaartana waxaa calaamadda casaanka laga siiyey ciyaaryahan alvaro kooxda real madrid guuldaradaasina waxay biday inay lumiso hogaanka horyaalka oo barcelona ayaa hadda hogaanka la wareegtay oo hal dhibic ka sareysa real madrid kaalinta labaadna weli real ayaa ku jirta kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda qaranada kooxda atletico madrid oo iyana shalay ciyaartay valencia ayay gool iyo gool isla dhaafi waayeen dhinaca talyaaniga saddex ciyaar ayaa dhacay xalay juventus ayaa horyaalkaasi xajisanaysa hogaankiisa waxaana laba iyo hal ay kaga badisay bolonia ronaldo ayaa dhaliyey goolka koowaad ee yuve goolka labaadna pianic goolkii ronaldo uu yuve xalay u dhaliyeyna wuxuu ahaa kiisii toddoba boqol iyo koowaad ee uu dhaliyey tan iyo markii uu noqday xirfadla kubadda cagta ah napoli laba iyo eber ayay dirtay verona ciyaar xiise lena waxay dhex martay shalay galab lazio iyo atalanta saddex gool ayaa qeybtii hore lagu kala nastay oo ay lahayd kooxda atalanta laakiin lazio qeybta labaad ayay iska soo magtay waxaana ay ku dhammaatay ciyaartaasi saddex iyo saddex dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
mahadsanid nuur haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan macaan ay ku luqaynayso fanaanada maryan mursel waa heesta calooliyow
heesta caloolyow iyo fanaanada maryan mursal ayaan dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa idaacaddeenii duhurnimona intaa ayay nagaga dhantaha waxaan idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abiikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay duhurnimada tan iyo kulan dambe dhegeystayaal nabadgelyo